in hab iyo hanaan hore oo muddo dheer lagu soo shaqayn jiray laakiin gaabdhacay oo meesha ka baxay dib loo nooleeyo dib in loo nooleeyo islamarkaana nidaamkii dib loo soo saaro oo wixii lagu dari kariyeyna loogu daro oo nidaam cusub loo sameeyo waa nidaamkan ah habka maamulka galalka dacwada habka maamulka galalka dacwada wuxuu ku soo koobnaaday galalka dacwadaha garsoor wuxuu ka shaqeeyaa waa dacwad iyo fayl malafkii dacwadda lagu xukumayey ama lagu maamulayey meeshuu doonaba ha ka yimaado meeshuu doonaba ha soo mareen habkii loo maamuli lahaa oo hab habsamiya oo lagu ilaalin lahaa dhukmidkii meeshii ku jiray dhammaantood oo si aanay u lumin gacan kale aanay u gelin si uu sida ugu dhaqsaha badan uu ugu samayn lahaa dhaqdhaqaaq hadday noqoto dhaqdhaqaaqa xagga dacwad qaadista iyo hadday noqnoqoto dhaqdhaqaaqa xagga wareegga ee uga wareegayso shaqada uga wareegayso maxkamad ugu wareegayso maxay maxkamad kale waxaa dib loo abuuri doonaa kaalintii dhexe oo ah kaalin iyo arkiib ama maxaluntii xusuus dhowrka oo ah meel ay lagu ururin doono dhammaan waxa galdacwadeedyo yaalla maxkamadaha